ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah waa fagaalo ku yaala degmada buulafuulay ee wilaayada islaamiga baay oo lagu toogtay galabta laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada kuwaasoo ciidanka mujaahidiintu ay gacanta ku soo dhigeen haddaba waxaad maqli doontaan xukunka maxkamadda ee fagaaraha laga akhriyey qodobada kale ee barnaamijkeenna waxaa ka mid ah weerar lagu dilay askar murtadiin ah kuwo kalena lagu dhaawacay oo maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka buulaxaaji barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dowladda masar oo wadda qorshe ay ku dhexdhexaadinayso jabhadda t b l f iyo dowladda eliteria in ka badan saddex kun oo ruux oo ku dhintay shilal gaadiid oo ka dhacay gudaha waddanka kenya sidoo kale waxaad maqli doontaan caawa wilaayadii islaamiga gado oo soo gebagabaysay xamladii irshaadul umma ee ka socotay deegaanada hoos yimaada wilaayadaasi munaasabad lagu soo xiraya xamladaasi kelimaadkii laga jeediyey ayaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijkeennana kama marnaan doono xubintii khaza iyo xubintii hadalhaynta waa mar kale iyo faafreebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diiradda ku saari doonno fagaaro ku yaala degmada buulafuulay ee wilaayada islaamiga baay ayaa galabta lagu toogtay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada kuwaasi oo ciidanka mujaahidiintu ay gacanta ku soo dhigeen haddaba inta aan la toogan murtadiintaasi ayaa fagaaraha waxaa laga akhriyey xukunka maxkamadda wilaayada islaamiga baay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه maanta oo ah maalinimo arbaco ah taariikhduna ay tahay shan iyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo la hijri kuna aadan sideed iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun labaatan iyo afar ujeedo caddaan xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda wilaayada islaamiga ee bay la horkeenay eedeysanayaasha kale ah kow xasan guduudow isaaq da-diisu tahay soddon iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay ciidanka ridida ee koonfur galbeed asigoo dhuumanaya ayaa ciidanka mujaahidiinta wilaayada islaamiga bay ay soo qabteen intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane xasan guduudow isaaq wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanahay ciidanka ridida waxaana ka soo shaqeeyey goof guduud buurey waxaan kaloo ka soo shaqeeyey degmada diinsoor waxaana la shaqaynayay muddo dhan toban sano waxaana qaadanayay mushaar bishiiba laba boqol oo dollar waxaana la iisoo qabtay anigoo xamar u socdo eedeysanaha labaad waa eedan kalmow ibraahim da-diisu tahay labaatan iyo afar jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan ciidanka ridida ee federaalka asigoo dhuumanaya ayaa ciidanka mujaahidiinta wilaayada islaamiga ahba ay soo qabteen intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane eedan kalmow ibraahim wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan ka tirsanahay ciidanka federaalka waxaana tababar ku soo qaatay waxaana la igeeyey gobolka galguduud muddada aan la shaqaynayana waa hal sano mashaarna waxaan u qaadanayay lacag dhan laba boqol oo dollar waxaa lai soo qabtay anigoo xamar u socdo xukun intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabahooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidaan soo socoto kow falka ay ku dhaceen eedaysanayaasha inuu yahay fal gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil hadduu riddo ah maraajicda loo oskaday xukunkan qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suurat lmaa-ida aayadda konton iyo koowaad wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك xukunkan waxa uu ku sugnaaday qiraalkooda wabilaahi towfiiq haddana xukunkii waa la fulin karaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta iyo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa masar oo laga yaabo inay dhexdhexaadiso jabahadda t b l f iyo eriterea xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa safarkii dhowaan oo wasiirka arrimaha dibadda ee masar iyo agaasimaha sirdoonka waddankaasi ay ku tageen dalka eriterea saxaafadda dalka eliteria ayaa daawacday in ay madaxda dalkaasi ka wada hadleen sidii gacan looga geysan lahaa heshiis laga yaabo in uu dhex maro t b l f iyo eliteria jabhadda tigreega ayaa xilligii ay hayeen talada dalka itoobiya waxa uu dagaal adagi dhex maray dalka eliteria dagaalkaas oo socday sannadihii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ilaa iyo labada kun laakiin xurgufta siyaasadeed ee labada dhinac ayaa taagnayd tobanaan sano xiriirka itoobiya iyo eriterea ayaa dib u soo noqday markii uu talada la wareegay abiy axmed sanadkii labada kun sideed iyo tobankii dhanka kale jabhadda t b l f iyo ciidamada itoobiya waxa uu dagaal ka dhex qarxay dhammaadkii sanadkii labada kun iyo labaatankii kaasi oo socday laba sano oo xiriira xukuumadda asmara ayaa qeyb lixaad leh ka qaadatay weerarkii abiy uu ku qaaday gobolka tigreega kadib heshiiskii bretoria ee t b l f iyo dowladda etoobiya ee labada kun laba iyo labaatankii waxaa dib u xumaaday xiriirkii asmara iyo adis ababa dhinaca kale waxaa khilaaf xoogan uu ka dhex bilowday jabhadda t b l f oo laba garab u kala jabtay garab taageersan hogaamiyaha tigreega debrasion gebra mikail oo aqlabiyadda ah iyo garab ka soo horjeeda oo taageersan hogaamiyaha xukuumadda ku-meel gaarka ah ee tigray getaju ridha shirweynihii afariyo tobanaad ee ururka t b l f oo dib loogu cimaamaday hogaamiyaha ururka debrasion waxaa taa beddelkeeda xilkii iyo xubinnimadii ururka laga xayuubiyey getaju redha kala qaybsanaanta ururka iyo in aqlabiyadda tigreegu ay weli yihiin mucaarad waxay dadejin kartaa in heshiis siyaasadeed uu dhex maro t b l f iyo asmara taasoo ay masar ka shaqeynayso waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshaadka ridada ee buundada deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo allah fadligiis waxaa howlgalkaasi lagu dilay lix askari oo murtadiin ah iyadoo lagu dhaawacay sagaal kale dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga askarta kufaarta kenya ee degmada lafey waxaa isagana weerarkaasi lagu dilay laba askari oo kenyaati ah halka lagu dhaawacay saddex kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan saddex kun iyo saddex boqol iyo lixdan qof oo ku dhintay shilalka gaadiidka ee kenya booliiska kenya ayaa warbixin tirakoob ah oo uu soo saaray ku faahfaahiyey shilalkii gaadiidka ee dhacay sanadkan iyo khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay waaxda n b s oo hoos tagta booliska kenya ayaa sheegtay inay diiwaan gelisay intii u dhexaysay janawari ilaa lix iyo tobanka bishan sebtembar dhimashada saddex kun saddex boqol lixdan iyo sagaal xubnood kuwaas oo ku nafwaayey shilalkii gaadiidka ee dhacay sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay tirakoobka cusub ayaa muujinayaa in tirada ugu badan ee dhimashada la diiwaan geliyey ay ahaayeen dad lugeynaya kuwaas oo wadarta ka dhimatay ay tahay kun laba boqol siddeetan iyo kow xubnood wadayaasha mootada ayaa ku xigay dadka ugu badan kuwaasoo ay ka dhinteen siddeed boqol iyo laba xubnood halka rakaabka dhintayna lagu sheegay lix boqol konton iyo afar qof wadayaasha baaskiilada kontan iyo lix qof oo dhimasho ah ayaa laga diiwaan geliyey halka laba boqol siddeetan iyo afar darawal oo ah wadayaasha gaadiidkana dhimashadooda lagu xusay warbixintan cusub tirakoobka uu soo saaray booliiska kenya ee ku aadan dadka ku dhintay shilalka gaadiidka ee sanadkan ayaa ka badan warbixin sanadeedkii lasoo saaray labada kun saddex iyo labaatankii kolkaas oo la diiwaan geliyey dhimashada saddex kun boqol kontan iyo kow xubnood waxaana sanadkan ku kordhay laba boqol sideed iyo toban qof waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ayaa ka digaya xaalado cudurro ah oo ka dhalan kara biyaha wasakhda ah ee ay cabayaan dadka suudaaniyiinta ah dhibaatada ugu badan ayaa waxay ka jirtaa mandiqada abiibi kuwaas oo laga soo diiwaan geliyey in ka badan afartan xaaladood oo ka dhashay biyaha wasakhda ah ee la cabayo kuwaas oo u dhintay cudurro ee dhinaca beerka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa askarta xukuumadda muqdisho oo mar kale banaadir ku dilay wiil dhallinyaro ah maleeshiyaad ka tirsan sirdoonka xukuumadda muqdisho gaar ahaan kuwa loo yaqaan dharcadda ayaa goob ay kaga sugan yihiin degmada yaaqshiid gaar ahaan suuq bacaad ku dilay wiil dhallinyaro ah oo ay hooyadii la socotay wiilka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray khadar cabdi wuxuuna askariga dilkiisa u adeegsaday baastoolad waa tahay maahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil hadalayntii ugu weyn ee maanta dunida ka taagan waxay ahayd islaadhacadii ka dhacday wadanka lubnaan gelinkii dambe ee maanta ayaa mar kale laga warhelay in mar kale la beegsaday nidaamka isgaarsiinta ee ururkaasi u adeegsado waxaa markan yuhuuddu ay beegsatay qalabka isgaarsiineed ee sataleedka ku xiran gaar ahaan aykoomyada waxaana la arkayay gaadiid ku gubanaya magaalooyin ka tirsan wadankaasi lubnaan nidaamka shiiciga ayaa sheegay in ilaa boqol qof ay ku dhaawacmeen weerarkan cusub ee maanta dhacay hal qof ayana xaqiijiyeen in uu kaga dhintay dhacdan ayaana ah mid aada looga hadalayo dunida xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa qodobo kale ayaa inoo soo socda balse markaan kusoo dhowaada xubintii khaza iyo walaalkeena suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil saacadihii lasoo dhaafay si la mid a maalmihii hore qidaaca khaza waxaa ka dhacay duqeymo cadowtooyo oo ka dhanaa shacabka muslimka ee reer filistiin waqooyiga koonfurta ilaa bartamaha qidaaca duqeymaha waa kuwo is haysta sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetkana waxa ay muujinayeen dad laga soo saarayo burburka hoostiisa kuwaas oo ay ku jiraan weliba caruur yar waaxda caafimaadka magaalada khaza waxa ay sheegtay in shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay gaarayaan ilaa labaatan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin ilaa konton iyo afar kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo kow kun laba boqol toddobaatan iyo labo halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo shan kun shan boqol konton iyo kow kale markaan eegno dhanka kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay waxa ay sheegeen muqaawamadu in ay beegsadeen askar ka tirsan ciidanka sahaynada oo ku dhuumaaleysanayay guri ku yaala xaafadda tallu suldaan ee dhacda galbeedka magaalada rafaax ayna jiraan khasaare kala duwan sidoo kale warbaahinta muqaawamadu waxa ay faafisay ismaaciilow muuqaal lagu soo bandhigayo howlgallo kala duwan oo iqidaaca ka fuliyeen si gaar ah magaalada rafaax muuqaalka waxaa lagu daawan karaa dagaalyahano falastiiniyiin ah oo burburinaya gaadiidka cadowga kadibna raayadooda ka taagaya
جراف الله اكبر ولله الحمد انت شرفتني اسحبك الله اكبر ولله الحمد هذه لعنتكم ها هي رفح ايش الاحتلال عاجز ان يسحب اليه الموطن من مكان الكمين كمين الموت نقول لك انك ستغرق في رمال رفح وهذا اهداء
dhanka kale magaalada alqaahira ee caasimada wadanka masar waxaa dib uga bilowday dadaalada lagu doonayo in wadahadaladu ay guulaystaan oo heshiis maxaabiis isdhaafsi iyo mid xabad joojineed la gaaro wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda washington antonio blikin oo hadlayay waxa uu sheegay in siddeed iyo tobanka qodob ee lasoo dhigay shan iyo toban ka mid ah la isku waafaqay balse weli inta kale la isku fahmi la-yahay ayna ka shaqaynayaan sida ugu dhow ee xal lagu gaari lahaa xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa wilaayadii islaamiga gado ayaa soo gebagabaysay xamladii loogu magac daray irshaadul umma ee ka socotay degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayadaasi munaasabad lagu soo gebagabeynaya xamladaasi ayaa ugu horreyntii waxaa ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga gado sheekh luqmaan abu anas إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضلل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن إلهي بام هذا سكله سبحانه وتعالى إلهي نون نمعي نمعي كيسا أن لكوبي كرين أيوه ريسو نمعة الإسلام والإيمان نمعة الصحة الحمد لله ثم الحمد لله نعمك إلهي بام كما هدعيننا سبحانه وتعالى إن مرلبات waxaan u mahadcelinaynaa xarka shual mujaahidiin oo runtii juhdigan kan maanta gabagabada aan marayno juhdi ku soo bixisay ilaahi subxaanahu wa tacaala fadligiisa uu ugu suurageliyey in ummadda wixii xuna laga reebo wixii wanaagsan horseed loogu noqdo ilaahiyga u suurageliya aan ku mahadinaynaa jalla wacalaa walaalahan ilaahi subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo fikirka wanaagsan iyo xigmadda ay istimcaaleen iyo waxaa weye wakhtiga loo baahnay kusoo aadiyeen waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran maanta waxaan u fadhinaa xafladii gebagabadii oo ku saabsaneed dacwadii iclaankeeda u baxay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa walaalihii juhdiga bixiyey ee u dheelmaday ee waxaa weeyaan dariiqaha dheerdheer u maray ee leylwa naharan u soo jeeday ilaahay miisaankooda xasanaadka u saaran leenahay waad maqlayseen odayaashana way hadleen annagana insha allahu tacaala tii un baan sii adkaynaynaa mowduucan waa mowduuc ku soo aaday waqti baahi loo qabay oo ummadda muslimiinta ah wax badan waxaa weeyaan shaydaan qaalib kaga noqday irshaad alumma ilaa sabiili rashaad wakhtigaasay kusoo aaday runtii oo ummaddana waxaa weeyaan baahi badan ay u qabtay in lagala hadlo wakhtigii degmaayada loo qabtay ee soddonka maalmood ha way dhammaaday wixii hadda ka dambeeyo waa in ficilkii uu dhaco wax la fuliyo fasaadkane haddaan la siigu kaalmaynin in laga hortago oo waxaa weeyaan ummadda ay dhexdooda ku badato maxaa la dhihi jiray fusqiga iyo xumaantada dhexdooda ku- intay ku badata ay isku fiirsadaan ummaddaas waxaa weeyaan way isla halligmaysaa waxaa ilaahay fadliga ee maanta marka in laga hortagayo wixii xumaana wixii wanaagana lasugu kaalmaynayo ilaahay fadligii weeyaan maanta waa marka gabagabadii wixii maanta ka bilaabato waxa bilaabanaya waxay tahay uun ashyaadii la reebay oo walaayaadka laga mamnuucay gaar ahaan walaayada gadan ku nool nahay laga mamnuucay intaasoo maalmood iclaankeeda la bixinayay maanta wixii ka dambeeya inaan ficil u badelno waxaa loo baahanya marka dadka annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka amar qaadanna ilaahayaanana tusay noona sheegay wixii ummaddan wanaageeda uu ku jiro wixii ummaddan sharteeda ay ku jirtana ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga digay alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa casiiska ah alla subxaanahu wa tacaala marka uu leeyahay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu waad ogtihiin ummaddan dariiqa loo tilmaamay inay isku xirraato khayrka ay isugu kaalmayso saas awgeed marka insha allahu tacaala waxaa ilaahay fadliga maanta inay isku xiran yihiin culummadii waxgaradkii ummadda nuqubada ay ugu horeeyaan macalimiinta haddaa yihiin kuwa iskuulaadka iyo haddaa yihiin kuwa waxaa weeyaan bahda kale waxbarashada qur-aanka iyo culunta kala duwan ee macahaadada dhammaan intaa culummo wax dhigtoo dhan ay soo dhoweynayaan qadiyadatan waxaa jira marka isku xiraan guud baa muuqdo isku xiraantaas marka ilaahay baan ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala annaga inaan khayrka isku sheegno iskuna adeecno waa shayna saaran ummaddan waa hal ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa casiiska wuxuu ku leeyahay inna haadihi ummatukum ummata waaxida wa ana rabbukum facbuduun waa inaynu dhag- dhaganuglaano waa in waxyaalaha la reebayo xun aan ka duruqno waa waxyaalaha wanaagsanoo lala amraaya inaan qaadanno maxaa yeelay dadka inay umro isu noqdaan waxaa ka imaanaya assamcu wadaaca yacni dadka ulul amarka ah waxaa lagu leeyahay waa in la maqla lana adeeco waxaan doonaynaa marka insha allahu tacaalaa in loo dhaga nuglaado macruufka dadka aan amarno mukorka dadka aan ka reebno dadka wanaagsan waxa saaran waa naseexo inay isu naseexeeyaan qofka muslimka ah ee mujaahidkaa ee muraabidkaa ee qadadan loo xil saaray ee gudanayo dadkula muslimiinta ah naseexay ku leeyihin waa lasu naseexaynaya waxaa xaaraan ka ah in lagu khilaafo ashyaada sharciga ah ee waxaa weeyaan qofka muslimka horseed ummaddu ugu yahay in mukhaalafa lagu noqdo waxaa weeyaan shay lidkiisa laga hor imaadana waa xaaraan waxaanu leenahay marka insha allahu tacaala ha laysigu kaalmeeyo waxyaalaha loo qumi doono oo wanaaga ah waxyaalaha xumoo la reebi doonana waxaa weeyaan in la reebo ha laysigu kaalmeeyo waxaanu leenahay insha allahu tacaala aanu maalkeenan ilaashano waxyaalaha xumaantida ummadda dib u dhigayana aan ka digtoonaano wixii wanaageena aan isigu kaalmayno waxaan ugu baaqaynaa bulshada muslimka ah maanta ummadda waxa la degay waa daroogo waxa la degay waa dhaqan xumo ay gaalada soo waariday waxaanu leenahay ka digtoonaado marna yaysan idinkidinin dhaqanxumada gaalada maxaa yeelay waxay rabaan sidai ayaga yihiin inayna yeelaan annagana ma yeelinoo waa ka diidnay waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala muslimiinta inay ilaashadaan mabda-ooda qayimka ah ee millada toosan ee diinta islaamka inay waxa weeyaan ku toosnaadaan waxa weeyaan qof kastaba diintiisa aanu marna laga fasaadinin ilaahay subxaana wa tacaala aanu ka marqaadanno intaas ayaa bulshada laga rabaa wixii khayroo loo sheegay inay qaadato wixii xumanoo loogu digana waxa weeye ay ka harto waxaanu leenahay marka meesha waxaa soo bixi doona dad muslixiin oo wanaagsan haddii intaa la hel insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa awaamirtii baxday maanta wixii ka dambeeyo inaan ficil u bedelna insha allahu tacaala wixii awaamir oo soo baxay oo dhan waxaan u bedeli doonaa ficil nin kastoo maalkaaga ilaasho annaga ma rabno qof maalkiis inuu ku cadgudubno muddadaas waa kugu dhammaatay wakhtigeeda dhammaaday yuusan maalkaada dayacmin maalkaada ilaasho ilaahay ugu baq ilmahaada ilaasho diintooda ku dadaal cerdogooda ku dadaal sharafkooda ku dadaal wanaageena aakhara iyo teena adduunya intaay ku jirtaan insha allahu tacaala waxaa ilaahay fadliga maanta waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayran wixii wanaag aan sigu kaalmayno wixii xumaanayna aan ka tagna ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala dhaqaaqeena iyo qowlkeena iyo ficilkeena inuu ilaahay ikhlaas noogu dhiga tabaaraka wa tacaala ilahay waxaan weydiisanaya subxaana wa tacaala tillaamada aan qaadnay iyo socodka aan soconnay iyo waxaa weeyaan ajiibida aan soo ajiibayna acmaasha wanaagsan aan waxaa weeyaan qowlka iyo ficilkan ku bixinayno inuu ilahay miisaankeena xasanaadka noo saarana ilahay baan weydiisanayna tabaaraka wa tacaala maanta waxay ka bilowdana insha allahu tacaala shaqadii ficilkeeda unbaa bilaaban doono dhammaan walaalaha waxaanu leenahay u dhabar adaygo qadaayaadkaana sidii waajibaadka lasu saaray ha loo guto insha allahu tacaala hada wabillahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay nabadoonnada kale ah ugaasa cabdulaahi macalin haaruun ugaaska beesha hawraarsame iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala noo suurgeeda kulankan iyo xafladan lagu gabagabaynaya irshaad alumma ilaa sabiili rashaad arrinkaasoo soo bilowday muddo hore muddo bil iyo wax la jirana gobolka ka socday maantana xafradiisa aan u fadhinno ilaahay baa ku mahadsan waaliga wilaayada gobolka gado iyo makaabtitiisa iyo raggii hawshaa u qumay oo annagoo ah reegadana soo gaarsiiyey ilaahay baa ku mahadsan oo u mahad celinaynaa barnaamijkaas gobolka walaaluhu way gaarsiiyeen ummaddana way ka faa'iidaysatay aad bay u buuriyeen si qaymo badan baa bulshada loo gaarsiiyey kulley aniga waas cabdulaahi inta karaankaygana goobihii aan safar ku tegay waa gaarsiiyey reerkaan duqa u ahay iyo ma garanaysaa qaraabada kale oo deriska aheyd intaan la kulmi waa gaarsiiyey barnaamijkaas si qaymo badan baa loogu faa'iidaystay ummaddana way ku baraarugtay wax badan oo moogta fasaad ahu magaalooyinka ridada ka soo baxayey oo dadka aynu ku baraarugsanayn oo laga hadlayna hadda waxaa weeyaan way istaageen sida telefoonada waaweyn bacda nimanka qadaadka xeeran sarwaalka dabada dhuuban waxyaabaha bulshada moogta caqiid ahaan aan u wanaagsanayn oo ka dhex jiray iyo wixii ma garanaysaa ummadda lagala hadlay jazaakum allahu khayran baan leeyahay walaalahaas waajibkooda waa guteen annagana waa u mahad celinay bulshadana aad bay ugu diirsatay maantana xafladdii si qiimo badan bay kusoo gabagabowday haddii waxaan moogta codsanayaa barnaamijkaas inaan dowrkan keliya laga dhihin ee mar kale la soo celiyo oo ma garanaysaa gobolladoo dhan la mariyo annaga reer gadaan aan oogula soo celiya waa codsanayaa asalaamu calaykum bismillaah alxamdu lilaah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين allah subxaana watacaala baan mahad u celinaynaa nicamta uu na siiyey oo farada badan allah subxaana watacaala uu yidhi wa in tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa nimcadayda haddaad damcdaa inaad tirisaan ee kuwii laba dhaadaan ma soo koobi kartaan marka allah subxaana watacaala nicamtan uu na siiyo oo farada badan nimcatu islaam waliimaan ay ugu weyntaan mahad ugu celinaynaa allah subxaana watacaala cabsihiisana waa isu dardaarmaynaa ikhwan jasaakum allahu alkhayr baan leenahay xamladii guud oo socotay ka socotay walaayooyinka islaamka dhammaantood qaraananaga hadda reegadaa na soo gaartay muddo bil ana ka socotay gobolka dhexdiisa gabagabadeedii iyo ikhtitaamkeeda aan maanta halkaan u fadhinaa xamladaas haddii baan ka warbixiyo xamlo waxay ahayd u baahnayd ummadda soomaaliyeed si guud nidaam ilaahi subxaana wa tacaala uu maaragtay ku hanuuniyey walaayada islaamka ummadda ay hoggaanka u tahay oo muslimiinta inay ku badbaadiso dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda iyo tacaamulka ummadda soomaaliyeed markii laga bilaabo dowladda ilaa qowska ugu hooseeya markii la geeyo wixii ummada ku tacaamuli lahayd oo dad lagu hagi lahaa heer gobol heer degmo heer guud heer qabiil heer qows wax ay dhaaftay ma jiraan qodobadii meesha lagu soo diyaariyey oo ilaahi subxaana watacaala uu maaragtay inoogu hanuuniyey xarakada inay maaragtay soo diyaariyaan ummadda muslimiinta ana la gaarsiiyo ummadda muslimiinta waa la gaarsiiyey waxaan u sheegaynaa goob kastaoo loogu talagalay inay tagtay kulley gadan hadda joognaan ka warqabnaa geed kasta iyo guri kasta waa la gaarsiiyey dacwada ayadaa dadka muslimiinta ee loo soo dhiibayna waajibkii waa guteen annagana waan kasii xambaarnay oo ummaddii loogu talagalay waa gaarsiinay inaan hadda ku dhaqanno oo maarata ay asal iyo dhaqan noo ahaatana waan ballan qaadnay insha allahu raxmaan marka waxaan leenahay ha guulaysteen ciddii noo soo fikirkan iyo hadafkan fiican noo keentayna ha guulaysteen mustaqbalka annagana mustaqbal wanaagsan allah nooga dhigo ummadda maaragtay muslimiinta ana sharafteeda iyo diinteeda iyo akhlaaqdeeda waa la tusay ilaahi subxaana wa tacaala ha ku hanuuniyo ha ku irshaadiyo jazaakum allahu alkhayr baan leenahay dacwadaasna si fiican bay noo soo gaartay maantana ikhtitaamkeedii iyo gabagabadeedii weeye waxaan u fadhino way ka soo gabagabowday gobolka gado maantana waxaa loo jooga waa xafladdii waxaan leenahay marka amalyo iyo khayr iyo farxad baan maaragtay xarakada yaan uga jawaab celinaynaa waa uga mahad celinaynaa dadaalkaana in la sii wado oo maaragtay ummadda soomaaliyeed dadaalka iyo maaragtay ummadda ay ku fahmida dhaqankeedii iyo akhlaaqdeedii maadaama ay muddo badan gaala ay dadka maaragtay idaacadaha beenta war uga sheegaysay saamayn badan ay ku yeelatay hay-adihii iyo wixii iyo ummadda soomaaliyeed ummadda maskaxdeedii ay maaragtay dullowday oo wax kala galeen in qubxigii iyo diin la-aantii iyo fisqigii iyo sharafdhici iyo mukhaadaraadkiiyo daroogadii ummadda maskaxdeeda laga shubo khayr iyo diin iyo akhlaaq wanagsana lagu shubo jazaakum allahu khayr baan leenahay xarakada waa uga mahad celinayna bacdallahi naguna insha allahu raxmaan tabartanadii waa qaadanay dadaalkaas waana ku dhaqmaynaa waana ku guulaysaynaa wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga bismi illahi raxmaan iraxiim ina alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayiaati acmaalina man yahdih illaahu falaa mudilla lah waman yudlil falaa haadiya lah washhadu an laa ilaaha ila allah waliyu saalixiin ama bacd kelimadaani waxay ku aadan tahay xamlada loo yaqaana xamratu irshaadi lumma ilaa sabiili rashaad hanuuninta ummadda lagu hanuuniyo oo la tusiyo waddadii toosneed ama allihii rashaadka ahaa waddadiisa xaqa ah xamladaasoo shacaarkeedu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyatihi qof kasta waa la jira qof kastana waa mas-uul wixii uu mas-uulka ahaa la raaciyey ayaana la weydiin doonaa xamladaasoo uu iclaamiyey ama si guud ahaaneedba xarakada shabaab almujaahidiin ay iclaamisay manaadiqda iyo wilaayaadka ay ka talinaysa oo dhan gaar ahaana gobolka gedo waaligeeda abu anas ee xamladaasi waday taasoo ka qabsoontay dhammaan siddeedda degmo ee uu ka kooban yahay gobolka gedo xamladaasi waxay socotay muddo bil ah oo ay ku soo gebagowday dhammaan atraafta gobolka uu ka kooban yahay oo dhan muddadaasi wilaayada ay socotay oo xamladaasi waday runtii iijaabiyaad badan iyo qabuul badan ayaa muuqanayey oo ka muuqanayay bulshada xaggeeda mawaadiicdii lagala hadlay ay ka mid ahaayeen mowdicii ahaa albalaa walbaraa dadka in loo caddeeyo cidda walahooda leh iyo cidda ay ka beri qaadanayaan oo uu ka mid ahaa difaaca la difaaco dhulka muslimiinta lagana difaaco cadowga qaashimka ah ee horarka ah ee ku soo duulay dhan kasta kaga soo duulay dalka doonayana khayraadka dalkaasi dhex yaallo inuu maaragtay maxaan ku rahaa la wareego amaba maaragtay maxaan ku rahdaa dhul ahaantiisaba uu makansado ummadda ku nooleedna uu barakiciyo waxaa kaloo ka mid ahaa mawaadiicdii ummadda lagala hadlay iijaabiyaadka badanay lahayd ama miraha badan lahayd alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar dadka oo wanaagga la faro xumaantana laga reebo wanaagga la faro markii lagu leeyahay hadda waa diintii oo dhan oo awaamirteedii ilaahay subxaana wa tacaala uu ilaahay nagu addoonsaday oo waajibaad iyo sunan iyo akhlaaqiyaad intaba lahayd ayaa ka mid ahayd midda ayada wannahyi cani ilmunkar markii la leeyahayna wax allaalihii wixii xumaan ah oo xag akhlaaqeed iyo xag maskaxeed iyo xag maaragtay maxaan ku rahdaa nasli iyo cirdi iyo xataa diyaanatan diin ahaan ilaa maaragtay maxaan ku rahdaa qofka shakhsiyaddiisa intaba halaynaysa oo leexinayso xumaan u sarfirayso ummadda in laga reebo loona caddeeyo arrintaa iyada ah waxaa ka mid ahaa mawaadiicdii runtii ummadda soomaaliyeed waxaa kansar ku ah cudur dilaana ah kuna faafsan mar walbana dhibaatadiisu ay taagan tahay waa qabaliyadda mowduuca marka dammu alcasabiya alqabaliya baa isagana ka mid ahaa mawaadiicdii iijaabiyaadka lahayd ummaddana lagala hadlayey maarata maxaanku dhaha midhahana ay ka muuqanayeen waxaa kaloo ka mid ahaa maanta ubadkii la dhalay waa lagu soo duulay maskaxiyan baa loogu soo duulay waxa weyan maarata maxaanku rahdaa tacliintoodii iyo akhlaaqdoodii iyo jiritaankoodii iyo dadnimadoodii iyo xataa islaamnimadoodii baa lagu soo duulay intaa ayada ah in ubadkii la baraarujiyo waalidiintii dhalay la baraarujiyo oo tarbiyatul awlaad lagala hadlo ayaa ka mid ahayd mawaadiicda runtii iyadana saamaynta lahayd qof walbana uu ictiraafayey mowduuca isaga ah iyo baahidiisa iyo xaqiiqada ka jirta ummadda soomaalida maanta meel walbo ay joogto waxaan ummadda muslimiinta ah si guud ahaaneed aan maarata maxaanku rahdaa ugu dardaarmayaa si gaar ahaaneedna geeska afrika ummadda ku noole muslimiinta midab kastoy leeyihiin luqad kastoy ku hadlayaan si khaas ahna ummadda soomaaliyeed aan maarata maxaanku rahdaa aan ku boorinayaa alrujuucu ilaa kitaabi illaahi caza wajal wa sunnati rasuuli illaahi sala allahu caleyhi wasalam kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabiga caleyhi salaatu wassalaam inay u noqdaan oo ay maaragtay maxaan ku rahdaa ka diin dhigtaan maxaa yeelay waxa wax bedeli karo waxna islaaxin karo waxna hegi karo waa labadaa iyaga ah waana wixii ummaddii annaga naga horreysay ay khayrka iyo wanaagga ku gaareen waxaa kaloo ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogta aan u dardaarmayaa oo aan ku baraarujinayaa inay midnimo muujiyaan cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa midoobayaa meel walba uu joogo waqaatiluuhum kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaafa allah tabaaraka wa tacaala waxa uuna amrayaa gaalo inaan la wada dagaalanno dhammaantaya inaan la wada dagaalanno si ay iyagoo dhan noola wada dagaalamayaan waxaa kaloo allana faraya wactasimuu bixabliillaahi jamiica war ilaahay xariggiisa wada qabsada adinkoo wada dhan una midooba baa allah tabaaraka wa tacaala leeyahay nabiga wuxuu leey calayhi salaatu wassalaam midnimadu waa naxariis aljamaacatu raxma midnimadu iyo waxdadu waa naxariis ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka ahaatay idan marka waxaa laga maarmaan ah ummadda muslimiinta inay midowdo ictisaamto oo ay maaragtay maxaan ku rahdaa cadowgeeda hal meel ah kaga soo wada jeesato ayaa lagama maarmaan ah taana waxay faa'iido u leedahay ummadda muslimiinta ah ee duulaanka lagu yahay ee cadowgaa horarka ah dad iyo duunyo iyo diin iyo dhul midna aan u badbaadinaynin say kaga hortagaan oo ay garab isugu noqdaan waxaa kaloon baraarujinayaa ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogto attaxaakumi ilaa sharciillaah casa wajal inay maaragtay maxaan ku rahdaa u xugun tagaan ilaahay sharcigiisa uu soo dejiyey ee munasalka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkaani u doortay wa an ixkum baynahum bimaa anzala allah falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum huma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mimaa qadayta allah wuxuu leey waan ixkum baynahum dhexdooda ku xukun bimaa anzala allah wuxuu ilaahay soo dejiyey ilaahay baan ku dhaaranayaa ilaahay maysan rumayni si dhab oo xaqiiqa umaysan rumayni ilaa ay kaaga xukun imaanayaan in alxukmu ilaa lilaah xukunku cid kale uma ahan ilaa ilaahay unbuu u ahaaday cid kale uma ahaanin kaasaana maarata maxaan ku dhaha cadaaladdu iyo midnimadu iyo maaragtay maxaan ku raha sinashada ay ku sugan tahay dhexdiisa kaala waxay dhodhoobayso oo inoo maaragtay dhodhoobayso oo inoo xayaysiinaysaa ayagii buu baabi'iyey ayagii baa ku tirtirmay oo ku jirid go'ay oo carar ka ah oo maaragtay maxaan ku rahdaa si ay u xalliyaan oo ay kaga noqdaan garanla inay marka dadka muslimiinta ah kitaabka ilaahay u xugun tagaan asagaa kaafi shaafi ah maxaa yeelay alla waxba kagama tegin maa faradna fi lkitaabi min shay alla tabaaraka watacaala shay ma jiro ummaddaasi muslimiinta ay u baahan tahay ilaa hadduu jiro allah kitaabkiisa ayaad ka helaysaa saa darteed ummadda muslimiinta waxaan timxankura ku boorinayaa u dardaarmayaa aan maaragtay ku tambiihinayaa kitaabka ilaahay inuu xogan tagaan ay asagana ictisaamsadaan oo ay maaragtay wada qabsadaan wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafreebka wararkana caawo wanagaynta
اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق